You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
bismi illaah sala allah calaa moxamed wacala aalih wasaxbi wasalama tasliima kaiir madar waad mahadsan tahay Een, waxaan leeyahay ciid mubaarak muslimiinta meel ay joogaanba aniga oo maxamed cali good ah waxaan leeyahay muslimiintu meel ay joogaanba ciid mubaarak taqabal allah minaa minkum saalix alcamal waxaan aad u salaamaya carruurtayda oo kale jooga soomaaliya iyo awstaraaliya waxaan salaamaya hooyooyinkood waxaan salaamaya hooyaday oon aad u jecelahay oo joogta ee, kililka shanaad ee soomaalidu ka degto etoobiya waxaan ku salaamayaa adiga waxaan salaamayaa jamaacada halkan isugu timid oo dhan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jazaak allah khayr السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهدي علي السودي أن آه، كل كل عام وأنتم بخير بالله سومالي دو إدل إله أنا أقبل عيدان يا رمضان كان صور عفنا بو جزاك الله خير bismi illaahi raxmaan raxiim ciid wanaagsan dhammaan eh, muslimiinta gaar ahaan soomaalida anigoo ah maxamed cabdilaahi xasan halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ehelka eh, meelaha inta ay kala joogaan adduunyada daafaheeda Een, gaar- sidoo kale waxaan salaamayaa s b s oo noo fududaysay inaannu halkan ka gudbinno tahniyadaha ciidda ciidulfadrida asalaamu calaykum جزاكم الله خيرا آه، عيد مبارك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا آه، ميل كasta إن شاء الله مسلمينta meel kasta joogaan waanu u taaniideynayna khaasatan آه، إسرائيل magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed sheekh cumar oo ku magac dheer ibni cumar marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ciid mubaarak qaraabadii iyo waalidkii iyo walaalihii iyo dhammaan akhyaarta insha allahu idinkana waad mahadsantihiin magacaygu waa cabdiqayuum maxamuud cabdi aad baa u faraxsanahay maanta waa islaamka waa u wada tahniyanayaa maasha allah meel walba joogaan khaasatan kuwa soomaalida waxaa leeyahay ciid mubaarak haddabaan i salaamaya آه، بسم الله الحمد لله مقعي وعبد الرشيد محمد أحمد حاشي آه، وحان قدوميها جمعية دا أمسا آه، وحان هالكن مانتا uga hambalyaanaya ciidan farxadda leh ciid mubaarak dhammaan ummadaha muslimiinta meel kastoo ay joogaan khaas ahaan dadka reer australia ee magaalada melbourne Aan alxamdulilah si fiican oo qurux badan baa maanta u idnay garoonka demli bark waxaana isu yimid dad dhowr kun oo qof ah ilaahayna waxaan ka rajaynayaa ciidda ciiddeeda inuu nabadqab nagu gaarsiiyo iyo islaamnimo Een, fursaddan waxaan jeclahay inaan uga faa'iidaysto oon runtii aad iyo aad ugu mahad celiyo dhammaan dadka muslimiinta ahaa ee kusoo tukanahaya masaajidka amsa ama north melbourne iyo kuwii ka shaqaynahaya gaas ahaan waxaan si aad iyo aada ugu mahad celinahayaa dhallinyaradii volonteerka ahaa ee gabdho iyo wiilalba ahaa ee bishii rabadlaan oo dhan u taagnaa ee shaqaalaha ahaa ee nadiifinahayey ee cuntada qaybinahaya iyo dadkii kale waaweynaaba een, dumarkii waalidiintii waxaan ayagana aan aad iyo aad uga mahadnaqahayaa culammadii noo timid een, sheekh abudalxa iyo sheekh weheliya ilaahay waxaan ka baryaa inuu ajri xasanaad ka siiyo waxaan ayaguna aan mar walbana ilooban oon jecelahay inaan aan halkan uga mahad celiyo ilaahayna uga baryaa inuu as- ajir iyo xasanaad ka siiyo gabdhaha soomaaliyeed dumarka soomaaliyeed ee mar walbana ag taagan masaajidkaas kaalmada khaas ahaan gabdhaha maalmaha jimcada ah cuntada u soo kariya ee masaajidka ilaahay dartiis u bixiya ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu xooggooda iyo xoolahoodaba uu ajarka xasanaada ugu daro ayagii carruurtoodana ilaahay barakeeyo Een, waxaan isagana aan halkan jeclahay dadku waa fara badan yihiin inaan mahad gooniha u soo jeediyo walaalka sanad walba masaajidkeena afurka u sameeya Een, zubeer baa lagu magacaabaa ilaahay ilaahay waxaan uga baryaynaa isagana inuu xoolihiisa u barakeeyo camalkiisa wanaagsan oo dhan ka aqbalo kullu caam antum bilkhayr ciid wanaagsan aad baanu u ciidnay Ee, melbourne meel isugu yimid maansha allah waad arkaysaan dadka soomaaliyeed ee meesha ka- ee, ka muuqda magacayga waxaa la yidhahdaa yuusuf shiil Aa, ciid wanaagsan السلام عليكم مقعي وعد مهيمن وحن تايندا ودرايا عيد مبارك السلام عليكم معقي وأيوب عيد مبارك to everyone معنا إلزا طلع عشاء عيد مبارك for everybody bismi illaahi raxmaan raxiim Een, walaalaha muslimiinta soomaaliyeed meel walbaad ka joogtaan australia waxaan lee ciid mubaarak Een, aniga magacayga waa maxamed xuseen weheliye marka waana ree australia waa ree sydney ahay laakiin ree melbourne hadda siyaaro idinkugu imid laakiin alxamdulilaahi waxaan marka idiin soo jeedinaa ciid mubaarak idinka iyo baahda u raadiyaha hortaan ka bilaabays ciidda salaanteyda kadibna walaalihii muslimiinta dhan reer melbourne ama reer australia oo dhan meel walba iga maqlaayaan sanadkan sanadkiis kuwa nicmo iyo khayr ku gaara laha naga dhigo buxbuux iyo khayr iyo wanaag ama dalkan ama kuwaan joogna kulli xawaasheenna la hagaajiyo magacay waxaa la yidhahdaa cabdulaahi faarax halkan waxaan ka salaamaana- ka salaamaya umma- eh, dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan kulla caam wa antum bilkhayr Eh, ilaahay waddankeena nabad ha nooga dhigo ilaahay ramadaanka ha naga aqbalo Eh, halkan waxaan sidoo kale salaamayaa s b s shaqaalaha s b s oo ayagana maaratay khayr allah ka siiyo shaqo wanaagsan meeshaan ka hayo haddee idinkuna waxaan ilaahay kula caamin wa antum bilkhayr Eh, ilaahay naga aqbalo kulligeenba Happy Eid. I'm in Melbourne. My name is Asil Fikak.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa qadi jacal xaashi waxaan ahay dadkii melbourne ilaa labaatan sano ku noolaa waxaan u hambalyaynayaa muslimiinta meel walba ay joogaan dunida daafaheeda kuwa soomaaliya jooga kuwa ardayda qurbada jooga iyo kuwa xataa jooga cimrada ilaahay inuu ka aqbalo ilaahay waxaan rajaynayaa ciidan ciideeda nabad inuu nooga kulmisiiyo ilaahay kaloo waxaan u rajaynayaa abaalmarin iyo guul dadkii noo diyaariyey meesha aan ku tukanno maaragtay noona sahlay meesha aan ku tukanno ilaahay taasaan u rajaynayaa ilaahay waxaan weydiistay muslimiinta allaha qalbigooda isku soo celiyo walaalo allaha naga dhigo tacaawanu biri wataqwa ilaahay ha naga dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa farxiye maxamed waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta gaar ahaan soomaalida waxaan leeyahay kulli caam wa antum bikhayr waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idin rajaynaynaa ciidan ciideeda ilaahay inuu nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash ilaahayna uu naga aqbalo acmaashii saalaxa aan soo samaynay asalaamu calaykum magaceyga waxaa waay mishi maxamed cabdi waxaan salaama ummadda islaamka meel kasta ay ku noosha ciid mubaarak ciid mubaarak annagoo ku ciidnay annagoo ku muslimiinta ciidnay dhan, beerta weyn ee beerta weyn ee Filiminton.
filiminton asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa xaawo waxaan u hambalyeynayaa muslimiinta oo dhan ayaan u hambalyeynayaa gaar ahaan waxaan si, a- u maha- si weyn ugu mahadcelinayaa dadkii noo diyaariyey meesha aan ku tukannay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu acmaasheeni aqbalo ciidda ciideeda kan inuu ilaahay nabad nagu gaarsiiyo soomaalidan waxaan leeyahay ilaahay qabiilka ha naga joojiyo ilaahay soomaalida qalbigeeda ha isku soo duwo ciddii isku maaxanka qabiil ku diriraysa ilaahay wanaagga ha tuso intaasaan leeyahay assalaamu calaykum Assalamu alaikum. My name is Mu'min. Mubarak. Um, bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa sucaad xaashi faarax eh, waddanka australia joognaa maasha allah melbourne victoria Eh, we are the ciid volunteers maasha allah meesha maxaa isku imaanay flemington Eh, ilaah dartiisa isku imaanay waa guulaysanay moske ah, maxaa ka shaqeynaa a m s s a waa australian muslim social services agency waa amsa maasha allah soo dhowaada aan idhahayaa ilahna kheyraana siiyo ciid mubaarak bismillahi raxmaani raxiim magacayga waa sayni maxamuud maxamed Aam, ciid mubaarak Aam, taqabala allaahu wa minna wa minkum Een, ilaah naga aqbalo soonkaan soo soonnay Een, ciid mubaarak السلام عليكم مقعي وحوي إيمان سعيد آدن عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم دمان وحا سلام يا مسلمين تأدون كشوكتا إن وحاني لي هاي عيد مبارك إلهي سوم كان هنقوض أقبل إن شاء الله
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.